maamulka deegaanka lafoole oo kaashanaya kan gobolka shabeellaha hoose ah ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay una bilaabay dhismaha wadada isku xirta xaafadaha alxayaad iyo jabaab geele ee ceelasha biyaha guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose mudane cabdulaahi daahir iyo guddoomiyaha deegaanka lafoole mudane nuur ibraahim cusmaan oo ay weheliyaan agaasimaha waaxda dhulka gobolka iyo ku-xigeenka howlaha guud ee deegaanka ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay guddoomiyaha deegaanka lafoole nuur ibraahim cismaan ayaa shacabka deegaanka ugu baaqay in ay kala shaqeeyaan maamulka sidii loo dhammaystiri lahaa dhismaha jidkan runtii wadda aada muhiim u ah dadweynaha ahna wadadii waddadii labiiyo tobanaad ee dhismaha maalmihii u dambeeyey aan ka wadnay deegaanka lafoole khaasatan ceelasha biyaha waddooyinka ugu waaweynaa oo lasoo dhisay ayay waddadan ayadana hormuud u tahay runtii wadda halbowle ah oo ka soo baxda alxayaad khaasatan isbitaalka fiqi tagtana waddada jabadgeele xiriirisa waddada jabadgeele iyo alxayaad runtii ummadda waxay u tahay farxad khaasatan maamulka sidaas oo kale waa runtii maalin aada noogu weyn maxaa yeelay bulshadu waxaa maalmihii u dambeysay aan kala shaqaynaynay ama dadweynaha degan deegaanka la foole in waddooyinka waddo kasta la bixiyo carakaabo lagu shubo wadda halbowlaha laga dhigo maxaa yeele waddooyinka qaara waxay yihiin lix waddooyinka qaara waxay yihiin waaba kasii yaryihiin laakiin falilahi alxamdulilah baa ku mahadsan inaan maanta goobjoog u ahaano waddadii labiiyo tobanaad ee istaalka alxayaad ka soo baxda jabadgeela tagta dhismaheeda dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi daahir ayaa maamulka deegaanka ugu mahad celiyey sida ay uga shaqaynayaan horumarka deegaanka iyo dhismaha waddooyinka
shaqa fiican ayaadna qabateen waxaan leenahay waxaa laga shaqaynaya arrimo bulsho waaye isdhexgalka bulshadana mar walba in laga shaqeeyaa loo baahan yahay danaha dadka iyo dadweynaha iyo deegaankana sida aad uga shaqayseen waa ku mahadsantihiin waddooyinkan waxaan rabnaa qolo kasta oo horumar samaynaysa oo gobolkan ka mid a waxaan rabnaa inaan garab istaagno waxaan rajaynaynaa deegaanada kale iyo degmooyinka kale inay ku darsadaan deegaanka lafoole adinkana waxaan in leenahay horumarka aad shaqayhaysiin horumarka aad wadiin iyo shaqada aad wadiin waa ku mahadsantihiin waxaan leenahay soo dhowaada dadka degan waddooyinka ku yaalla deegaanka lafoole waxaan rajayhaynaa inay ku quusan doonaan quruxdana ay ka qayb qaadan doonaan waxaan rajayhaynaa inay waddooyinka sii banneeyaan intaana ku imaan ay ka baxaan waddadu waa horumarkii dadka iyo dalka waxaan rabnaa marka waddadu waa mas-uuliyad wadareed waaye dadka way ka wada dhexaysaa waxaan rabnaa marka qof kasta oo soo gaara inuu kaalinta oo kuleeya u ka qaato waddooyinkana waxaan rabnaa in la furo